barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkaoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur jimco ah bisha abriilla waa sagaal iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo waxa ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cudyono ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mida dhallinyaro waa dhallinyarada oo la barayo xirfado kala duwan si ay shaqooyin u helaan rukunmada ay ku taagan tahay ururka ayoodha aasaaskiisa waxaa ka mid a sidii dhallinyartaasi wiilal iyo gabdhaba loogu heli lahaa camal oo sannad walba loo soo saari lahaa arday leh xirfad ay ku shaqaysato si looga badbaadiyo khatarahaasi tahriibka iyo dhibaatooyinka kale ee ay la kulmi karaanba dhallinyaradu sidoo kalena waxaan idiin haynaa wiil dhallinyaro ah oo gaadiidka ku dhaqa magaalada kismaayo oo ka sheekaynaya waayihiisa nololeed casey waa soo mare garaabista soo mara shaqooyinka kale waxaa waa naaga meel ursheynaysaa kabaraasaan yeelaysaa intaa lagu adeegsanaya rafaad qurx kuleel tan waxaawaa meeshaa iska joogtaa baabuurtaa ku imaanaysa oo iska dhaqanaysaa lacagtaa rusina bartaa iska fadhinaysaa wax hirgirg gelays male dhinaca heesaha kala duwanan barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid a jaanti la rogaya ismaaciil oo dhiman taas dhinaceenna wa aad iyo aad waxaan ku yidhi dee markii welibana meeshay ka sheekaynayso inantaasi Mm. sheekooyinkaas iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaa inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida
milatariga dalka siiriya ayaa wada qorshayaal ay ku ballaarinayaan duqayn dhinaca cirka ah oo ay ka geystaan magaalooyinka deer ee zuur iyo raqa oo ah labada magaalo waa laba magaalo oo ay ku xoogan tahay kooxda daacish oo ku yaala waqooyiga bari iyada oo gacan ay ka geysanayaan xoogaga cirka ee dalka ruushka sidaasina waxaa jimcahan maanta ah laga soo xigtay danjiraha ruushka u fadhiya qaramada midoobay danjiraha oo sidoo kalena ah wakiilka joogtada ah ee hay-ado kale oo caalami ah oo ay xaruntoodu tahay magaalada jeneva ayaa sheegay in milatarigu uu guul ka gaaray dagaalka uu kula jiro daacish iyo kooxo kale oo argagixiso ah sida kooxda nusra front uuna rajaynayo in uu sii wado dadaaladaasi xogayaha arrimaha dibadda ee dalka britain ayaa la kulmay mas-uuliyiinta dalka kuuba iyaga oo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin ganacsiga iyo dalxiiska waana safarkii ugu horreeyey ee wasiir arrimo dabadeed oo ka socda dalka britain uu ku tago dalkaas tan iyo sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo kontonkii philip hamon xogayaha arrimaha dibadda britain ayaa sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay in uu xoojiyo xidhiidhka uu la leeyahay jasiiraddan yar isaga oo kala ama aan idhaahda iyagoo kala saxeexday heshiisyo kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ku aadan dhinaca tamarta waxbarashada iyo adeegyada maaliyadda
mar kale duhur jimcaha oo wanaagsan waxaanaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o ismaaciil oo arrimo badan ayaa loo aanaya inay door ku leeyihiin sababaha ay dhallinyarada u tahriibto sababahaasi kuwa furta lagu godayo waxaa ka mid a shaqola'aan inkastoo qaybo kalena ay soo baxayaan laakiin caashe horta ama heshiis ma lagu yahay waa qayb ka mid a wax heshiis loo looyahay inta badan ismaaciilo ma dhacan laakiin marka waxyaabo badan la sheego qayb bay dadku maarata si gaara farta ugu ugu sii godaan su-aasha waxaan ku weydiiyey inta badan dadka tahriiba si unbay lacag ku helaan lacag tusaale ahaan waxaa laga yaabaa eh, shan kun ilaa shan iyo toban kun inay ku baxdo Markaan- safarkiisa haye marka shan kun ilaa shan iyo toban kun fursado shaqo isaga abuuri kara marka waxaad leedahay nin heli karaa tahriibi kara Eh, way u badan yihiin dadaan heli karin waa suuragal inay tahriibaan waa gartay marka qaybabka kala duwana farta lagu godaa qaar waxaa la yidhahdaa shaqooyinkii bay waayaan qaar waxaa la yidhahdaa shaqooyinkii baa shuruudo adag oo ku xiran eh, mara- ma- mararka qaar baasabooro xagga dibadda ah waxyaaba badan baa la sheegaa marka urur dhallinyaro oo ka howlgala magaalada buuramo oo lagu magacaabo ayodha waxa uu dhallinyarada u fidiyaa tababaro kor lagu qaadayo dhinaca xirfadooda si ay u heli karaan shaqooyin kala duwan maxamed axmed warsame waa madaxa mashaariicda ee ururkaasi waxaana uu waramay uu u waramay wariyaha v o a magaalada buurame haashim sheekh cumar good tahriibku waxa weeyaan aafo caalamiya ama dadka isku socodkoogu waa mid jira laakiin xagga soomaalida ama dadkan badaha ku tahriibaya waa dad ay dhibaato fara badani ka soo gaadhayso waxaana nooga qorshaysan sababaha ugu waaweyn ee rukumada ay ku taagan tahay ururka ayoodha aasaaskiisa waxaa ka mid ah sidii dhallinyartaasi wiilal iyo gabdhaba loogu heli lahaa camal oo sanad walba loo soo saari lahaa arday leh xirfad ay ku shaqaysato si looga badbaadiyo khatarahaasi tahriibka iyo dhibaatooyinka kale ee ay la kulmi karaan baa dhallinyaradu sidaa darteed waata keentay in la sameeyo santarkan ayoodha ama xarunta ayoodha ee loogu talagalay in dhallinyarada loogu sameeyo wacyigelino in dhallinyaradu ay ku ciyaaraan kuwa da-doodu yartahay sidee toban jirka yar tahay in kuwa kalena ay xirfada ka bartaan si ay noloshooda iyo qoysaskooga ugu maareeyaan inta badan waxaa la yidhahdaa waxyaabaha ugu wacan dhallinyartu inay tahriibaan waxaa ka mid a garoommadii ay ku ciyaari lahaayeen oona haysan xirfadihii la baray ee aad imigaba tilmaantay ee ay ka mid yihiin xirfadaha dawaarka amase laydhka amase waxyaabaha noocaas ee xirfadaha gaarka ah ee la baray inaanu qofka kuba shaqo tegi karin oo meeluu kaga shaqeeyo aanay jirin marka baadhisma ku samayseen waxyaabaha inta badan sababa inay dhallinyartu tahriibto Een, waa run horta ah, dhal- xirfadda dhallinyartu bartaan qaarkood shaqo way ku helaan qaarkoodna een, shaqo waxaa jira qaar aanay ku helin waxaana sababaya marka ay ardaydu xirfadda barato kuwii haddii boqol qof lasoo saaro ama laba boqoloo qof sanadkii ay xarunteeda ka soo baxaan oo ay boqol qof shaqo helaan boqolka kale ee aan shaqo helin waxaa la isweydiiyaa sababahay u heli waayeen saa darteed waxaa jira caqabado kale oo iyaguna hortaagan caqabadahaasi oo ay ka mid yihiin een, dadku markay xirfad bartaan waa in la helaa dadkii ay u shaqayn lahaayeen shirkado waaweyn oo shaqo geliya een, maadaama aanay jirin xirfadoodii oo aan grade grades bay leeyihiin xirfaduhu graderka labaad iyo ka saddexaad heerka koowaad heerka labaad markii ka koowaad bartaan waa in heerkii labaad loo gudbo kii saddexaad Een, inkastoo iyadoo aan ay jirto laftarkeegu in qorshe loo baahan yahay ama dowladdu inay ka samayso sidii loo gaadhsiin lahaa xirfado xirfadahan ka sarreeya oo ay ku shaqaystaan iminkoo kale inta qof ee qurbaha ama carabaha ka timida ee ku shaqaysata ama ajaaniba ee xirfado heerkan ka sarreeya ku shaqaysataa way fara badan yihiin saa darteed waxaa loo baahan yahay iyada laftarkeegu in kor loo qaado xirfadahoogii ka sarreeyay intan ay maanta ku shaqaystaan laakiin markaad eegto ardayga jaamacadda ka baxay ee waxbartay iyo ardayga xirfad bartay way ku kala duwan yihiin shaqo helista saa darteed kuwa xirfadaha bartay way ka sh- horey uga shaqa shaqada u helaan markaad u eegto kuwa jaamacadaha waxaa jira een, arday jaamacada ka soo baxday oo aan weli shaqo hayn kuwaasoo kale ma ku dhiirigelisaan amase ma la raadisaan siduu shaqo u heli lahaa ama aad ugu dhiirigelin lahaydeen qaabka uu shaqo u heli lahaa iyo waddadii uu mari lahaa taasoo aanu garanayn wiilka jaamacadda ka soo baxay qaabkii uu shaqo u raadsan lahaa taa ma ka caawisaan idinku dhan- ka urur dhallinyar ahaan Een, way way jirtaa oo kuwa laftarkooga waxaa jira wacyigelino loo qabto sidii loogu xidhi lahaa dadkan shaqo raadiska ah goobaha shaqada laakiin waxaa kooban fursadihii shaqo ee ka jiray gobolka sidaa darteed waxaan toddobaadkiina dhaafay ku sameynay suuqa market survey ama suuqa sidii loo heli lahaa xirfado lagu shaqaysto sidaa darteedna xirfadaha badankoogii soo baxay waxay noqdeen in loo helo fayna loo raadiyo dhaqaalihii lagu howlgeli lahaa haddii ay noqoto in lala soo baxo milixda iyo haddii ay noqoto kalluumaysiga iyo haddii ay noqoto xirfado kale oo looga baahan yahay deegaankaba sidaa darteedna kuwaasina waxay u baahan yihiin dhaqaale laakiin kuwa jaamacadaha ka baxay iyaga laftarkooga waxaan ku dhiirigelinaynaa inaanay ahayn inay sugaanun inta ay helayaan shaqo xafiis laakiinse ay fikirro iyagu la yimaadaan sidaa darteed lacagta waa la helaa laakiin fikirka ayaa ka muhiimsan marka waan ku dhiirigelinaa wacyigelinna waa loo qabtaa qaarkoodna iyaga laftarkooga ayaa een, shaqooyin abuuran kara
maxamed axmed warsame ayuu ahaa oo ah madaxa mashruuca la yidhaahdo ayodha ee ku yaala ee ka shaqeeya magaalada boorama waxa uu warramaya wariyaha v o a ee magaaladaasi haashim sheekh cumar good
duhur wanaagsan idi lahaantiinba halkaad nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad ka dhegaysaneysaan aan caashay waxaynu ka hadalnay dhinaca xirfadaha iyo shaqo la'aanta aad iyo aad laakiin waxaa jira waxa weeye qof wax bartay oo jaamacad ka baxay baynu ka hadlaynay oo intuu hadduu doono fursad shaqo waayay qaarkood ay tahriibeen waa garta marka kuwii baa shaqa loo sameynayay aad iyo aad ka warran dadkaan waxba baran
ismaaciilow qof waliba horta waa hankiisa markaad wax baratid hankaaguu badan yahay oo markaad wax baranayso waxaad usii baranaysaa markaad shaq- markaad wax barato waxbaad ku oo- oo tiirsanaanay jaamacadda aad ka baxdo oo shahaado aad qaadato talow xaggee tegi doontaa ma halkaasaa u shaqo tagtaa ma halkaas may may maysaad u tallamayso markaad midna ku sari weysid rajabeel baa kugu soo dhacaya mararka qaar aad iyo aad marka aqoontii baad aad isugu sii hadlaynay aad iyo aad marka rajadaada aad u badan iyo waxaad filayso waxaan kuu soo wadaa wiil dhallinyara ah isagu een, dhallinyarada macnaa isagu maaha ee, wuxuu aad xirfadihiisu ku shaqaystaa waa gartay dhaqaale wanaagsanna wuu sameeyaa inta de ku filan noloshiisa inta waa gartay si xorana wuu shaqaystaa waa gartay marka waxaa la yidhaha cabdinuur sheekh cabdalla oo waa labi labaatan jir wuxuuna ku nool yahay magaalada kismaayo marka wiilkan dhallinyarada wuxuu ka shaqeeyaa gawaadhidu maydhaa oo weliba is- ismaaciil aan kugu daray wuxuu leeyahay mar hadda anigu shaqaysan karo oon hore halkaasaan fadhiyaa gaadiidkii la dhaqaya iyagaa ii yimaada waan u dhaqaa maalintiina lacag badan uu ka sameeya weliba tahriibkan uu ka soo horjeeda wiilkani De aad iyo aad marka xirfaduhu iyo shaqadu in badan waxay ku xidhan tahay qofka maankiisa iyo habka uga fikiro marka bal sheekada cabdinuur sheekh cabdalla aynu dhegeysanno waxaa waraystay ama la kulmay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed shaqadan caadi aad waa ku farxsanaa nolosheedana waa ku maarmeeyaa shaqo ka fiican umaleyn inaa heli doon Aye.
aad iyo aad waa qunacsanaa ani dhalinyar badan lasii shaqaynaa maalin kasta halkan ka shaqaysanaa baabuurta dhaqanaa baabuurta sidee ayaad u dhaqdaan baabuurta waxaa u dhaqnaa baabuurta si u kala weyn yihiin waay baabuurta baraadooyinka camal waxaa lagu dhaqaa kaar- qaar afar doolar qaar laba doolar qaar saddex doolar midaa jir oo ku imaan u dhahaa gaarigan ii dhaq luugista iyo mari dhaalis iyo mari dhaalisidan adaa iska leh adaa wadataa afar doolar markaas iyo baabuur waxaa jirta oo labaajada lagu soo dejiyo oo lasoo dhaqa oo adi lagu keensanaayo oo lagu dhahaa ii dhalaali gaarigan kor iga dhalaali asina laba doolar waay iyo waxaa kale jirta oo boorqaad la dheh boorqaadkana hal doolar waay iyo mid kale oo la- isna boorqaad gaari waa la boorqaada lugahana waa la dhaqaa iyo gudah hal doolar iyo bar laba doolar waay sidee u aragtaa marka cabdinuur shaqadan hadda aad qabanaysid shaqadan waa ku faraxsana shaqo aada iyo aad u fiican waaye intaasoo sanaag soo shaqayn jira wakaas meeqa sano ayaad ka shaqaynaysid shaqadan waxaa ka shaqaynaya waxaa bilaaba labada kun shan iyo toban sa- lix iyo toban sanaa ka shaqaynaya haa ma jiraan eh, dhibaatooyin May- ama may- may- wax dhibaata ma jira may may wax la- maalin kasta waa hela waxeegi Aye.
haa wax meel iska saara camal waa yaa kula shaqeeya marka dhalinyaro badan ayaa la shaqaysa Aye.
haa dhallinyaradan maad wada shaqaysataan mise waxaad tihiin dhalinyaro isku xiran oo maamul leh oo si si- dhalinyaro oo maamul leh oo ana- oo anay la shaqeeyaan waay Aye.
oo badan waay adiga maamulkii hamiya haa anaa maamulku ah haa sidee marka adigu aad u maamushaa oo aad wax u siisaa iyaga waxaa u shiyaa cunugii oo oo gaariga korka dhaqa calaa gaari wuxuu leeyahay shan iyo toban kun shan iyo toban kun oo haa soomaaliya haa Aye.
iyo midka hooska dhaqasna wuxuu leeyahay shan kun cabdinuur celcelis markaad isku darto maalinkii meeqa gaari ayaad dhaqdaa haddii u baad iscelcelis maalintii mar toban mar shan iyo toban gaari meelahaas mar sideed gaari mar labaatan mar mar marka u baad waa shaqada haa marka dhaqaale intee leeg ama lacag intee leeg ayaad maalinkii ku xisaabtantaa ama maalinta haddii u baad mar waxaa kala shan iyo labaatan doolar mar shan iyo toban doolar mar toban doolar mar mar mar soddon doolar marba si si waay meeqa sanaa jirta cabdinuur an waxaa jira laba iyo labaatan sano Haye, reer ma leedaha haa reer waa leeyahaa Haye, haa ilmo ma kuu joogaan haa ilmo waa loo wiil ay joogaan Haye.
haa ka waran marka eh, eh, shaqadan aad haysid iyo reerkaada sidee ayay isku kaafiyaan caadi walba isku kaafran shaqo shaqo fiican waaye reerkaygana waa kaafisaa anigana waa i kaafisaa lacagna meelna waa ka dhigtaa wacan waa i soo hartaa weli ma jirtaa mararka qaar in eh, dadka baabuurta aad u dhaqayso dhibaatooyin aad kala kulanto ama lacagta ay kugu dhibaan ama eh, duruufo kale aad kala kulanto maya waxaa la kulma leh Haye.
mara dadka iska jira qaar oo saa- oo saaxiibadintan oo kudhaa markay gaari u dhaqdo waxaa ku dhahaa cabdul lacagta ma haysta telefoonka telefoonkaaga isha waa kuusoo tuuraya marmar saas jirta maana wax lacag oo nagu dhibaatayna ma jirta Haye. marka lacagta doolar umaad ku dhaqdaan shilin soomaaliya kuma dhaqdaan lacagta shilin soomaalina waa lagu dhaqaa doolarna waa lagu dhaqaa efisiga waa isticmaala asaa u badan bu Hay.
inta badan lacagta ugu soo dhacda Hay.
soomaaliga hadda u baadto maalinta waxaa laga yaaba inaad qabto boqol kun meelahaas camal inta kale efisi inaad noqoto cabdinuur waxaa jira dhallinyaro kala duwan oo shaqo la'aan ay ku haysato magaalada kismaayo adiga shaqadan aad haysatid sidee u aragtaa ana shaqadan shaqo ka fiican muumileen inaa heli doono shaqadan shaqo aad iyo aad u wanaagsan waaye maxaad ku dooratay in shaqadan aad ka shaqaysid oo gaadiidka noocyadiisa kala duwan aad dhaqdo waxaa u doortaan wiligaybu waca- wiligaybu waxaa ahaan jiray waxaa badanaa soo mara caseeye waa soo mara garaabista soo mara wax kasta waa soo mara marka shaqada markii arka iyo shaqadan kule shaqadana ka fiican bu shaqadooyinka kale waxaa waa naaga meel ursheenaysaa kabaraasaan yeelaysaa intaa lagu adeegsanaa rafaad qurax kuleel tan waxaaba meesha iska joogtaa baabuurtaa ku imaanaysa waa iska dhaqanaysaa lacagtaa lugusina bartaa iska fadhinaysaa wax hirgirigi galis male ha taasna waxaaba maanta dhan wareegi waay waxaa lagu dhaha halkaas orta wax iigsa qabo saan yeel inta buud ninkaas lacag igsoo qaad maanta dhan isaas qurax kuleelkaas habeenkiina waxaa ka tegaysaa saddex saac ama afar saac intan waxaa waaye xilliga rabtaa tegi doontaa mar toban saac mar koo iyo toban saac mar maqribkii maxaad ku haminaysaa nolosha inaad heer ka gaarto ma filaysaa nolosha waa filaa inay heerka gaar laakiin heer se u gaara weli baabuurtana dhaqaabe heer se loo gaara lacagina milim isoo marinay niyadaada weli ma gelisay sidii aad maaragtay heer ku higsan lahayd oo nolol kale oo tan ka duwan aad ku samayn lahayd weli niyadda ma gelisay niyadda waa geli laakiin maba ii suurtagelis be marar badanaa geliyey Aye, haa aye.
inaad sida camal dadka camal oo baabuurta u dhaqaa camal mar marmar nidee waxaa gelaa marmar baabuur noocan camal dadkan ku socda camal ma heshaa saa camal marmar mar niyadeeda waa geli marna ii suurtageliysbu waxaa jira dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku dhammaanaya tahriibka badda sidee u aragtaa adiga maadaama wiil dhallinyaro soomaaliyeed oo hadda ka shaqaysanaya kismaayo aad tahay tahriibka maxaa ka aaminsan tahay taxriibka waxaa ka aaminsana inaa kuwaas baxeen inaad dalkooda usoo laabtaan shaqo kiraasaan oo meesha isku joogaan meelahaas intii korkufaad lahaan ay ku dhimin lahaayeen cabdinuur sheekh cabdalla oo ah wiil labaalabaatan jira oo ku nool magaalada kismaayo wuxuu u waramayey khadar maxamuud xareed
haatanna waa dhinacii suugaantay dhegeystayaasha naga sugaya ismaaciila weliba maanta waa jimci markaan jimco idhaahdo jimco hadda waa maalin gaara oo haye dhegeystayaasha waa in si gaara looga tuma bal naga tilmaanta waa heestan aan ku soo dhaweynaynaa ay ku luuqeynaysa fanaanadan codka macaan maryan ruun
qalbiga iga cuganto xadbaa igu kaayaal oo cidna goyn karin sida curadan dhalaybaan qalbiga iga cuganto xadbaa igu kaayaal oon cidna goyn karin annakii aan caashaqo ragga aan ka calmado igu celi dhabtaado marna ha iga caajisin annakii aan caashaqo ragga aan ka calmado igu celi dhabtaado marna ha iga caajisin cawaya maalin cindigan casharkaagaan ku celcelshaa carasan raaga celiyo arma ku caaweyna cadcadee caraftii cabdii mayraale yaa kugu casuma casargaab eldheeryo balcad yaa carfid arcaana dhayama ka cabnaa cosabkii jowhar cambayaal yaa caanuuni ma soo cunaa cayn kastaba adduunyada waxa camiran dusheeda calasoon kuguma doorteen calaafaygu kaasimo cayn kastaba adduunyada waxa camiran dusheeda calasoon kuguma doorteen calaafaygu kaasimo adna colka diraaliyo cadownaga ilaaliyo adna colka diraaliyo cadownaga ilaaliyo aan iswadaacisayno caraba iska dayne cawaaya maalin cindigan casharkaagaan ku celcelshaa carasan raaga celiyo arma ku caaweyna cadcadee
caasha bahal ciyaara oo inaad shir mataqaana ma moodayn ismaaciilo bahasha halka kooxda kusoo biirto
bahasha rumee maanta waa jimcay ahaydoo mar haddii mar haddii jaanta la roog waa la- waa waa lagu darsan yaqaana weliba halkan aan inoo furayn muuqaal waa la yaabi lahaa haddii dhanigeysaashi muuqaal dina daawan aragtiin lahaayeen arki lahayn alla waa nala ereyga daawan horaa dib loo xasuusan lahaa loo laabaa ka tumidda aadka tumidda adhaba maryan ruun ayay ahayd heestaasi shiri badan halkaasi ku dhaafno dhinaca aan u gudubna cayaaraha axmed cali sheekh waa kan oona soo diyaariyey
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaawno koobka yuruba liig ee qaaradda yurub oo ciyaarihiisii afardambeedka ay xalay dhaceen naadiga liverpool ayaa waxaa soo gaaray guuldarro lama filaan ah kadib markii daqiiqaddii sagaashan iyo labaad ee ciyaarta laga dheliyey gool aad u soo daahay oo kooxda villarreal ay kaga adkaatay gool iyo waxba kooxda liverpool ayaa waxay u haysatay in ay barbardhac eber iyo ebera kula laaban doonto garoonkeeda anfield oo lugta labaad ee ciyaarahani ay ka dhici doonaan khamiista soo socota hase yeeshee goolkaasi lama filaankaha ayaa wax weyn ka bedelay ciyaarta balse macalinka liverpool yorgen clob ayaa waxa uu weli ku adkaysanayaa in garoonka anfield ay wacdaro ku tusi doonaan kooxda villarreal waxa uu yidhi waan ka niyad jabsanahay ciyaartan sida ay ku dhammaatay hase yeeshee maanshaha garoonka anfield ma ahan wax sahlan waxaana filaynaa inaynu soo gudubno ciyaartii kale ee dhacdana kooxda shakhtar dunesk ee dalka ukrain ayaa waxa ay martigelisay naadiga zafiya ee dalka sbain ciyaartaasina waxaa natiijo wanaagsan ka soo qaadatay kooxda zafiya kadib markii ciyaarta ay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah kooxda zafiya ayaa marka ay ku laabato dalka sbain waxay u baahan tahay oo keliya barbardhac hal iyo hal ama eber iyo eber ah si ay u soo baxdo ama in ay badiso dhinaca kale kooxda ac milan ee dalka talyaaniga ayaa waxa ay ka fekeraysaa in ay macallin ka dhigato manuel bellegrini oo ah macallinka iminka leeliya kooxda man city ee dalka ingiriiska kooxda milan ayaa dhowaan waxa ay macallin u magacawday christian brogi ayada oo xilka ka qaaday sinisia mialovich hase yeeshee wax isbeddel ah ma aysan dareemin kooxda oo waxa ay ku jirtaa kaalinta lixaad ee horyaalka zeri ahda dalka talyaaniga waxaana hadda u muuqataa in ay macallin cusub raadinayso marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan wargeyska gaseta del sport ayaa waxa uu maanta qoray in macallin manuel belgrini uu kaalinta koowaad kaga jiro liiska macallimiin dhowr ah oo kooxda ac milan ay doonayso macallinka kooxda mansidi iminka leeliya manuel belgrini ayaa waxa uu xilka ka tegayaa marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan kadib markii kooxda mansidi ay go'aansatay in ay tababare u magacaabdo ciyaaryahankii hore ee kooxda barcelona iyo macallinkii hore ee kooxdaasi iminkana leeliya kooxda bayer munich beb guardiola dhinaca kale madaxweynaha xiriirka kubadda cagta qaaradda yurub ee uefa michel balatini ayaa waxa uu racfaan ka qaatay ganaax lix sano ah oo laga saaray ciyaaraha isagoo oo racfaankaasina geeyey maxkamadda caalamiga ah ee ciyaaraha balatini iyo madaxweynihii hore ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee vivase balater ayaa waxaa labaduba sannaddii lasoo dhaafay lagu helay dembi ah in ay jibiyeen xeerarka ciyaaraha iyaga oo lacag dhan laba milyan oo dollar u qaatay si aan daacad ahayn waxaana la ganaaxay ilaa siddeed sano si kastaba waxa ay qaateen racfaan ganaaxooda lagu yareeyey ilaa lix sano hase yeeshee waxaa balatini iminka uu doonayaa in gebi ahaanba meesha laga saaro ganaaxan go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee ciyaaraha ee laga gaarayo michel balatini ayaa la filayaa in uu dhaco toddobaadka soo socda si kastaba maxkamaddan oo ka kooban oo keliya ilaa saddex garsoore ayaa kiiskan si cusub u qaadi doonta waxaase laga yaabaa in inta uu filayo in laga yareeyo ganaaxa ama meesha laga saaro in gebi ahaanba ciyaaraha laga mamnuuco noloshiisa inta ka harsan ugu dambayntiina macallinka kooxda everton ee dalka ingiriiska roberto martinez ayaa mustaqbalkiisa waxaa maanta ka hadlaya guddiga kooxdaasi marka ay ku kulmaan magaalada liverpool ee dalka ingiriiska oo kooxdan ay ka dhisan tahay macallinkan ayaa waxaa dhowaanahanba beegsanayay dibadbaxayaal doonaya in xilka laga qaado waxaana jira warar sheegaya in dibadbax xoogan oo ka dhan ah ay dhigi doonaan taageerayaasha kooxda everton marka ay booqdaan kooxda bournemouth oo naadiga everton beri ay la ciyaari doonto guuldarooyin dhowr ah ayaa soo wajahay kooxda everton xil ciyaareedkan waxaana ugu dambeysay markii kooxda manchester united ay ka reebtay samafinalka koobka f a kaabka ee dalka ingiriiska oo toddobaadkii lasoo dhaafay looga adkaaday laba gool iyo gool taageerayaasha kooxda everton ayaa waxa ay dareemayaan in la joogo wakhtigii isbeddel lagu samayn lahaa kooxda everton xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh iyo xubinta ciyaaraha haddaynu intaas kaga nimaadno caasha markii hore shir benton haye markana waxaan u gudbaynaa jaandheer baad imika soo qabanaysaa way kuwaas dib iigu dhig ismaaciilo haddii lays wada raaciyo maxaan dhegeystayaasha berri u sheegaynaa waa inaan Ay, ay.
xoogaa baasha yaryarayno axmed naaji ayaan soo qabanayaa hees uu ku luuqeeyo weliba waa heestii dookhayga
codkaas axmed naaji sacad wuxuu gebagabo u yahay idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta caashe cuud anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intaynu idaacadda afarta ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.